imankanaasan waxaa uga yeedhaya mujaahid maxamed kaahin axmed oo isaguna kelmadiisa ka yidhaahda ku beegan maalintan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعين دور كسوريان يروسو قبن قابسة حفلة دينا تاريخي قاع آدي أدبانها بليانيا وعن كلا آدي أدوها بليانيا تكسك عسمان هذا الدور قول لك ما انت حفلتها هل كنت شنقان cismaan aadan dool halkan wuxuu ka soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii martabaheedii suldaan maxamed suldaan faarax bay isa soo raaceen wuxuu ahaa xidhiirhka gudaha halkan magaalada hargeysa ninkii la lalabayn jiray ee hawsha wada wadi jireen ayuu cismaan aadan dool ahaa raggii jabada mutakarkaabuu ahaa sidii mujaahidiintu ay u sheegtay maalinta toddobiyo tobanka oktoobar sababta loo qaatay in lagu xuso maalinta shuhadada snm ilaa iyo intii halganka hubaysan uu bilaabmay labiyo siddeetankii ilaa dhabayaaqadiisii u dambaysay shuhado snm baa mar walba geeriyoonaysay si loo helo maalin qura oo loo xuso waxaa la qaatay maalintii burxaduuray toddobiyo tobanka oktoobar laba sababood baa loo qaatay labada sababood kow waxa weeye waa maalintii ay ugu badnayd goob keliya tiradii ugu badnayd ee mujaahidiin ay ku dhimatay waa laba oo uu ka mid ahaa tirada halgamaaga taariikhiga ah maxamed xaashi diiriye lixle oo raggii asaran ugu qiimaha badnaa uu ka mid ahaa ayaa loo qaatay markaa nin walba maxaanku idhaahdaayey waa la xusaa maalmiyoodii cabdiqaadir koosaar aadashiine degid guray aadan salaamaan yaxye lixle hebel hebel hebel hebel mahdi cali faarax ibraahim koodbur way fara badan yihiin intaa marka laga imaado waxaynu maanta xusaynaa waa taariikh mar kasta oo umma taariikhdeeda la xusayo marka laga soo qaaday dagaalkii labaad ee adduunka dagaalkii koobaad ee adduunka dagaalada noocaa ahaa mar kasta dagaaladaasi guusha ummaddaasi ay gaadhaan waxa taariikhdu ay qortaa in haddaanay geesiyaan u dhimanin oo hooyooyin ku goblamin oo dumar ku rag waayin inaanay ummad ummad ummadi gob noqonin oo taariikh yeelanin keenina kuwaasuu ka mid ahaa anigu hoolkan aynu maanta ku xusagno waa maalintii ugu dambaysay ee maxamed si aad marre arko hoolkan aanu fadhino siddeetankii bay ahayd xabal buu ka yimi halkaa nin fadhiya intuu haddamu hadi karayi su-aal baynu isweydiinaynaa taariikhdii s m maanta waanu isku taagaya taariikhdii s m maxaa hagaagay maxaa wanaagsanaaday maxaa maxaanku dhahdaa wax lagu faali kara ah iyo maxaa ka xumaaday waxaa hagaagay inay maanta uu jiro qaran somaliland la yidhaahdaa uu jiro macid kala ganteena sare mahay waxaa taariikhdii asrab lagu xusayaa in soomaaliyadaynu isku mid ahayna maanta la ysku cunayo la ysqarxinayo la ysdilayo ay nabadgelya aanay jirin umusha la dooxayo in somaliland qaranka somalilandna caawa aynu hargeysa ka baxayno ceerigaabanu ku aynu guura ku tegayno oo hargeysa ka baxayno booraba u guuraynayno booraba dib uga soo guuraynayno masad yar ma arrinta qura isweydiintali waxa weeye marka maxaanku idhaahdaayey xoogaa mujaahidiinta ay hadlayaan ee hadalkii haddanta halkan uu ka soo baxay kulawaar waxsaro labaanu ayaa mujaahidiinteeda maxaa loo qabtay oo maxaa lagu qabtay qarankaba adiga aleh haddiise laga tegi waayo waynu dareemaynaa in in dayaca la sheegi karo nolosha bini-aadmigana meelaan dayac ka jirin ma jiro dayaca waxaynu leenahay waynu isugu wada tegaynaa waynu gufaynaynaa dowladda waxaan leenahay xusbigii baanu nahay dowladdu ka dhisnayd madaxweynuhu waa guddoomiyihii s n m dayaca s n m dib ha loogu noqdo midna anigu mujaahidiinta waan kula yaabaa halkan ninkii hadda taanka ka hadlaayayoo kale dad badan baa jecelay mujaahidiintii beelihii sababta ay ka tirsanaan jirtay baa ka mid ah mid baa shay idiin sheegaya lixile allaayada ayaa gaali baa makhaatiir weydiiyey maxamed xaashi gaali ayaa makhaatiir la weydiiyey kiis baa jiray operation halkan naga yara fashilmay ayaa gaali layidhi esana baa ku dilaysay operationka waxaa layidhi lixdaa soo qabanqaabiyey gaali baa la weydiiyey oo lixile ma taqaanay baa layidhi waa taariikh cad way qoran tahay way duuban tahay gaali wuxuu yidhi lixda nin wanaagsan oo sarkaal soomaaliyeed oo ugu wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed anfici lahaa buu ahaa gaali ninka asaran maqaatigu kaga masuugi waayey waa kuwa idinkaga masuugaya maxaa ka dhegaysataan waa ninaan halkankii ka qayb gelin waa ninaan taariikhdan wax ku lahayn waa ninaana sarabta jeclayn waa ninaydan waxba uga baahnayn arrinkaa waxaan kusoo ururin lahaa asan abu asanam xilka maalin bacid baa haysaa axmed silaaye waa guddoomiyihii ugu horreeyey asanam ugu ballamin maayo asanam qoladayada maxaan ku idhaahdaa ee xasan guura halkan ka fadhiya madashii annakuna isku asanam baanu nahay annagaa soo wada hadlayna arrinka annagaa dhinac usoo wada tujinayna laakiin waxaa lagama maarmaana marka arrimaha laga hadlaayo xisbiga kulmiya xukuumad ka dhisan baa maanta xukunka haysa waxay dayacdayna waynu ku qabsanaynaa waxay hagaagsatayna waynu u qarana labada labada maxaanku idhahdaa laysku khasbi maayo waa ko qoladayda esanamna ma qabna inay cid gaara la col yihiin cid iyaga la colana annakana maxaanku idhahdaaye nagama dhaadhicin karto qoladani maxaanku idhahdaa qaranka duminaya xasan ciisaa qaranka duminaya ibraahim degaweynaa duminaya maxamed xaashi cilmaa duminaya maxaanku idhahday xasan guuraa duminaya laakiin de marka aynu haddana hadlayno saaxiibka ibraahim degaweyn abtigay markuu idhahda berber xorayn bay u baahantay berber xorayn uma baahnay hagaajin bay u baahantay waynu kala qalaynaa waynu kala saaraynaa waan qabaa anugu hadalla halkan laga soo jeediyey darajooyinkii ciidamada ee la bixiyey mujaahidiintii s n m ta in dib loogu noqdo dariiqa ay leedahay sidii yuusuf uu leeyahay baynu marin doonaa waayo iminka nidaam baynu leenahay xukuumad baynu leenahay wasaaradda gaashaandhigaynu leenahay guddiga saraakiishae darajada qiimaynaysa baynu leenahay la carqaladayn maayo lana ciladayn maayo dariiqa ay leedahay baynu marinayna dariiqa ay leedahay ayaynu marinaynaa waxaan kusoo uruurinayaa waxaan kusoo uruurinayaa taariikhda marka waxaa la idhahdaa historyga laga hadlaya waxaa la idhahdaa history is past politics and politics is a present history taariikhda bini-aadmigu waa siyaasad hora soo dhacday kelmadaan kaga baxaya walaaleen waxa weeye mar kasta oo ummad dowladdeedu ay u hagaagi weydo maxay jabhadaha ka dhaliyeen etoobiya afrika markii la qaybsanayay bay xayla sanatiya fadhiyeen dowladihii la xumaaday south africa kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatankii bay a n c bilaabatay labiyo toddobaatan sannadood bay dagaalamayeen esanam tiro yar bay ahayd nin taariikh dhaxla oo taariikhdaba bini-aadmiga ugu qiimo badan kelmadaas raaweyni baa kaga baxaya laakiin annagu xuskaa shuhadada loo dabaaldegaya hadraawi wuxuu yidhi mujaahidka naafada ahow naafadaada ku far naafadu taariikh bay xambaarsan tahay haddaama gaalajoogii baa taariikh yeelanaya anuu markaa waxaan leenahay qarankeenna howl badan baa la qabtay hargeysa waa la hayaa anigu halkanaan joogi jiray anigoo sahanka qaybta lix iyo labaatanaadka madaxa xogagaal badan baan wax badan loo ahay wax badanna waanu iska dhaafaynaa inaanu sheegsheegno waxaa la gaadhay inaan hargeysa iyo ceerigaabo iyo burciyo gabile iyo berberiyo boorame iyo meel laba aan la qaadan karin go-a shaarka oo laydhi ninka go-a shaarkaa qaata waa srmtiba kuasaabtaan qaadataa bini-aadmiga ilaahay xadkaasuu gaadhin ilaahay xadkeedu gaadhin waxaa leeyahay maanta xorriyad baynu ku noolnahay bini-aadmigu inu xorriyad ku noolaadana maxaan ku idhaahdaa eh, wax ka wanaagsani ma jiro dugsiga maxaan ku idhahdaa xismaanaada doolaad baan u hambalyeelaynaa waxa weeye marka la diyaarinayo leadershipka ciidamada maraykanka oo kale waxa weeye leadershipka waa meeluhu ka abuurmo waxaa la geeyaa xabaanihii geesiyaashii dagaalkii labaad ee adduunka markaasaa la idhahdaa aytanawar xabaashiisa waa kan waa kuma aytanawar waa ninkii yurub dagaalkii maraykan kale mark orson waa ninkii dagaalkii kenya maxaa leeyahay kuuriya maxaan ku idhahdaa kale ingiriiska george eh, maxaan ku idhahdaa churchill ayaa nadiiya akaadamiyaasha markaa waxaa lagu qaraa magacoodaa lagu qaraa dabadeedna inanku wuxuu ku faanaa anugu akademigii west point aan ka soo baxay waxaan ku fadhiistaa kursigii maar orsan baan ku ayaan ku fadhiistaa inamadeenu waa inay ku faaneen dugsigii lixdan ka soo baxay cismaan hada door quuraan ka soo baxay cabdilaahi askarbaan ka soo baxay marka waxa weeye ee, kelmadaan kaga baxay waxa weeye waxaa maqashaa jabada b m k bay isticmaali jirtay magaciisa waxaa la yidhahdaa katusha waa b m k dagaalkii labaadii adduunka bartamihiisii baa la sameeyey rocket noocaasii ma jiro waxaa loo bixiyey katusha katusha gabarh bay ahayd yurub oo kale ahayd oo soo dagaalamtay marka ayaadba baynu magacooda u wada bixinaynaa saaxiibayaal walaalayaal imaadarayaal srm taariikhday xambaarsan tahay taariikhda ay xambaarsan tahayna abaalgudkeedii waynu siinaynaa dayaca inta jirta waynu isugu wada tegaynaa srm cid baryo mayse qarankan ay leedahay ilaahay ha u naxariisto shahaadadii halkii kagu soo geeriyootay inta jiro noolna ilaahay maxaan ku idhaahdaayey ifka barwaaqe iyo badhaadhe ha ku siiyo ee mujaahidiintii geeriyootay oryihii iyo ubadkay ka tageen kuwa nool iyagii iyo carruurtoodii waan hambalyanaynaa waxaan leenahay geesiyaan guul hela garashadiina allah siyaadiyo risiqa allah idin siyaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu